wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada duul goboleedka galmudug ayaa amare ka soo saarta bacda halka mar la isticmaalo amarkan ayaa dhammaan ku socda qaybaha kala duwan ee galmudug sida tekeda hobyo waaxaha canshuuraha iyo qaybaha kala duwan ee laga soo galo duul goboleedka galmudug amarka ay soo saarta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa sida tan ahaa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada horumarinta reemiyiga galmudug kadib markii ku sameysay daraasaad dheer saameyn ba-an bacaha halka mar la isticmaalo loona yaqaano bacda khafiifta ku socoto maamulka dekedda hobyo ee dowladda galmudug ku socoto dhammaan garoomada diyaaradaha dowladda galmudug ku socoto xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowladda galmudug ku socoto taliska ciidanka booliska dowladda galmudug ku socoto wasaaradda amniga dowladda galmudug ku socoto hay-adda sirdoonka dowladda galmudug og wasaaradda maaliyadda dowladda galmudug og maamulada gobolada ee dowladda galmudug og wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha galmudug og rugta ganacsiga iyo warshadaha dowladda galmudug og dhammaan shirkadaha iyo ganacsatada soo dejisa ama soo saarta bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo ujeedda wargelin ku saabsan joojin bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo mudanayaal imarwooyin wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reemiyiga oo gudanaya waajibaadkiisa ku aadan ilaalinta deegaanka iyo badqabka ummadda reer galmudug isla markaana fulinaya sharciga wasaaradda u degsan ilaalinta iyo maareynta deegaanka sharciga nambarkiisu yahay eber eber hal qodobadiisa saddexaad afaraad shanaad oo lala aqriyay sharciga ilaalinta iyo maareynta deegaanka qodobkiisa toddobaatan iyo labaad dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo mamnuucaya bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo waxa uu soo saaray wareegto lagu joojinayo soo dejinta dhoofinta ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha fudud halka mar la isticmaalo taasi oo dhaqangelaysa laga bilaabo labaatanka nofembar haddaba wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reemiyiga ee dowladda galmudug waxa ay faraysaa maamulka dekedda hobyo garoomada diyaaradaha galmudug iyo dhammaan kastamyada iyo xuduudaha galmudug in aan galmudug laga soo geli karin bacaha fudud halka mar la isticmaalo laga bilaabo labaatanka nofembar laba kun labaatan iyo afar sidoo kale wasaaradda waxa ay si xushmad leh ugu codsanaysaa hay-adaha amniga in ay ka shaqeeyaan hirgelinta sharciga ilaalinta iyo maareynta deegaanka iyo hirgelinta wareegtadan lagu joojinayo bacaha fudud amarka ay soo saarta wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowla goboleedka galmudug ayaa imaanaya xilli wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ay hore u soo saarta awaameer la xiriirta in la joojiyo bacda halka mar la isticmaalo ee lagu isticmaalo gudaha dalka soomaaliya